gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq xasan ayaa shiro gudoomiyey kulan looga hadlayay arrimaha samafalka iyo wax ka qabashada baahiyaha arrimaha bulshada ee ka jira degmadaasi kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada bardaale iyo xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka ee ka howlgala gobolka baay maxamed isaaq xasan gudoomiyaha degmada bardaale ayaa ka warbixiyey qodobada looga hadlayay kulanka wali kulanla waalina hay-adaha samafalka ee ku howlgala degmada bardaala inoo xog isxoguraysadaanay wada shaqeynta iyo guud ahaan dhibaatooyinka kazaa'id iyo maadaama xil roobaadka la gala hayo ee degmada bardaala dhammaan hay-adaha samafalka ee gobolka hooga iyo wali baaqan darana wasaaradda gargaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka ee wasiir hariish in dhibaatadii bardaala iyo maadaama hayadihii gaab badan galeen dadki barakacyaasha inka badan ay madig bay dhowla ku reeban degmada bardaala joogaan xilli roobaadna la gala hayo in baaha badan inta taala marka wali fadaan hay-adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka inka baaqana iyo infitaan fiir degmada bardaala degmadaas oo barakacyaasha ilaa wakti dheer habka uga bardaala joogaan wali fadaana marka in gurmadkaas lahaa deersi hay-adahana wali kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha arrimaha bulshada ee ka jira degmadaasi